barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaaso bisha abriilna waa laba iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiin doona ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aan idinku hayno idaacadda iyada duhurnimona waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo aragga iyo gacmaha la oo ku nool magaalada muqdisho oo ka sheekeynaysa ka sheekaynaya waayihiisa nololeed degmada joor dadka degan iyo dadka baadiyoyinka ka soo gala maalinta sabdiga in ay dhahaan nin arag la oo gacmo la oo faruurta ku tuuraya ee lacagta berbeydka aad jooga meel hebel soo baxa kusoo tusa in la yidhaahdo daawasho leegu imaado anig ganacsiya
waxaad kaloo dhagaysan doontaan qayb kaleoo ka mida dood dhex martay oday da'weyn iyo gabar da'yar oo uu guursaday miyaa doobiska mareegayigaba ku noolayn guluf yaa habayn kara gugahanad ma soo kacay ninbaa godol ku maaleeya ka gaagixinayo dhicinaya geeloo u lisaayo gabanada maan helin gadaydii iyo wiilgayaane maan hambaynin geeraar iyo gabayadayde aan guda abaalkee ii gala abaaloo ii tara gargaaroo iga kiciyo gocorka waan gartay sidoo kale waxaan ka madhnayn barnaamijkeennana dhinacii suugaanta
sheekooyin xiise badan iyo qodobo kaleba oo aad kaga bogan doontaan barnaamijkan dhallinyarada ee maanta balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
koox gaadhaysa ilaa saddex iyo toban qof oo dhegala ama dhega culus oo ah xeer ilaaliyayaal ayaa ku soo biiraya maxkamadda sare ee dalkan maraykanka toddobaadka soo socda ururka ay leeyihiin dadka maqalkoodu hooseeyo ama kuwa aan waxba maqlin ayaa sheegay in kooxdani ay noqonayso tiradii ugu ballaadhnayd ee hal mar ku biira maxkamadda sare ee dalkan maraykanka xafladda loo qabanayo oo dhacaysa bisha afraad ama bishan aynu ku jiro sagaal iyo tobankeeda ayaa noqonaysa mid xiise gaara leh waxaana loo ogolaanayaa inay isticmaalaan telefoonadooda gacanta si ay ula socdaan waxa dhacaya
dacwad oogayaal jooga dalka biljimka magaalada brasles ayaa waxa ay talaadada maanta ah ku xukumeen dacwad laba qof oo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen waradii bishii hore ka dhacay magaalada brasles ee ay ku dhinteen soddon iyo labada qof war qoraale oo kasoo baxay xafiiska dacwad oogaha federaalka ayaa waxa uu aqoonsaday dadka lagu eedeeyey inay ka qayb qaateen weerarkii argagixiso inay kala ahaayeen ismaaciil f iyo ibraahim f iyadoo la sheegay inay ku lug lahaayeen inay siiyeen hooy mid ka mid a argagixisadii geysatay falalkii weerar ee magaalada brasles eerboodkeeda iyo sidoo kale goobta tareenada laga raaco duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda dhallinyarada ee idinkala hadlaysa laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay cali aadan cusmaan waa wiil naafo ah islamarkaasina araggiisa waayey waxaana intaasi usii dheer waxa uu ka go-an yahay gacmaha cali ayaa waxa uu dhaqdhaqaaqaa dadka lixaadka beelay ee qaba baahida gaarka ah cali waxa uu si aada u isticmaalaa taleefanada casriga ah isaga oo la socda hadba wixii kusoo kordha haddaba kusoo dhowaada qayb kale oo ka mida waraysi uu la yeeshay wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle waxaan diri laha walahi nolosha qofta si iska dhigta waaye soomaalida waxay tiraahdaa lax kasta shikilka isdhigtaa lagu qalaa marka qof kasta nolosheeda si iyada ka dhigta waaye waxaan kula dardaarmanaa dadka aragga qabo eh ma aragtay dad ilaaxadooda ilaahi subxaana watacaala u dhameeyey maskax leh qaarkood wax bartay haddana ma arkay derbiyada fadhiyo waxaan dhihi lahay nolosha hoos ka soo bilaab wax culays ma lahan haddaan ka bilowdo waxaan xasuustaa ee, kiilaad sokore anoo soo gaday waa kiilaad ma wax toban dhoox xitaa maahan oo ina xerxero xilliga Itoobiyaanka maaragtay agaaridaas gabo oo gurigii lagu gado lagu iibiyo maaragtay saa nolosheedna ugu soo saarto marka ganacsiga ama nolosha bilowgeeda ceeb ma lahan waxaan geli kartaa qaraha jijixi kartaa suuqa dhigi kartaa aniga kula hadlaayo bb ay waa la jirtay degmada joora gobolka shabeellaa dhaxa labada kun iyo saddex iyo tobankii on kalaa la jira wallaahi bbtooyinka bbtooyinka loogu jeclaya joora ay ahaat adigo arag waa xaro aragla waxaan xasuustaa abdiqaadir ee, degmada joor dadka ka degan iyo dadka baa- tubaadiyoon ka soo gala maalinta sabdiga in ay dhahaan nin arag la oo gacno la oo faruurta ku tuura ee lacagta birbeydka aad jooga meel hebel soo baxa kusoo tusa in la yidhaahdo daawasho leegu imaado aduguna ganacsiga ku leh aniga ganacsiga maalinta sabdiga maqaayadda aan leeyahay meelaa la kala fadhiista lama heli jirin sababtoo tasna waxaa ku helay waxay ahayd dee dadkii isbaray d- dadka haddii aad dee cadow ka dhigatid oo dadka iska fiirtid oo tiraa dadka waxay ii fiirsanayaan ma helaysid nolosha u baahan tahay waxaan xasuustaa gabar hadda ka hor ii timid qadirow waxay iga tuuranaysay saddex kun iyo shan iyo toban sintay baa eh, lacag eh, oo sintiyaalaha birbeydka hormooda waxay ii samaysay eh, gabadh waa ii timid way soo gashay lambarkii sheegtay lacagtii u tuuray way nal noqoweysay weela noqoweysay saddex kun oo kale soo saartay waa u tuuran dar weela noqoweysay anina malihi isla lambarkii aan lacagta lagu tuuraa malihi eh, war adiga eh, lambarka lacagta lacag ku tuurtay see damacsan tahay ila sababta waxaan waxay ogtaa waxa- waxay ogtaa ay rabto inay ogaataa ogahay mogta habka wax u tuuraa waay lacagtii hal dollar ay saas ku bagatay adiguna hal darbaa gadatay hal dollar sidii ugu waa gartay maxaad eh, eh, dadkan dhallinyarada ah eh, mar labaad haddaad uga faa'iidayso eh, tusaale fiicanaad tahay dadka lagu daysaday magaalada muqdisho aad kamid tahay maanta marka laga hadlayo eh, dadkan eh, naafada gaar ahaan araggina alla weysiiyey eh, xubnihiisii eh, labada gacmood ugu muhiimsan sidoo kale aad la-dahay haddaan noloshii baad maaraynaysaa marka maxaad u diri lahayd ha ahaato waxbarashada oo adigu haddaad farta bareylka waxaad ku qorto ee, dhaqdhaqaaqaad samaysaa kulamada caalamiga aad ka qayb gashaa maxaa si kooban ugu diri lahayd fariin hadaan si goban waxaa ugu diri lahaa in horta waxbarashada lagu dadaalo Soo- hadee maamaan soomaalida hore ahayd waxbarta aan barwaaqo gaarne Ee, marka qof kasta oo soomaaliya oo dhegaysanaysa codkayga waxaan kula talin lahaa hadday siddeetan jirta iyo hadday dee siddeed iyo toban sano jirtaba in waxbarashada ku dadaasho taasaana dalka wax looga bedeli karaa wax fiicana lagu qaban karaa dadka ka dhacay inay wax bartaan ama maaragtay no- naafada noqday ama noloshooda kale ay dhibaatada la soo waajahdan waxaan u sheegi lahay wuxuu alla subxaana wa tacaala uu ku maaragtay silladay ama u keenay inay ku sabraan noloshoodana ay dib u dhisaan
waa hagaag cali aadan cusmaan intaasi aan kaga gudubno waraysigii uu magaalada muqdisho kula soo yeeshay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a haddaad jeceshihiin inaad barnaamijkan ka qayb qaadataan fadlan fariimihiina noogu soo dira somali at v o a news com gaar ahaan haddaad haysaan sheekooyin xiise leh oo aad jeceshihiin inaad barnaamijka la wadaagtaan sidoo kalena waxaad deegaanada aad joogtaan ku sugan wariyayaal kala duwan oo u shaqeeya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa hore aad u dhegaysateen qayb ka mida dood dhex martay oday da'weyn oo guursaday gabadh da'yar qaybta hore ayaa ku joogsatay iyada oo garnaqsi adagi dhex maray qoyskan kadib markii gabadhu ay ka cabatay arrimo kala duwan haatan waxay sheekadu ka bilaabmaysaa iyada oo gabadhu ay qayladhaan dirsatay ama ay la hadashay dhallinyaradii gayaankeeda ahaa waa kan hal abuurka khaliif xirsi ismaaciil oo ku magac dheer haariye oo hargeysa uga- ugu warramay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac
gaasiraa waxay tidhi gamaan xulashadiisi iyo geeryo ugub ayaanahay geesiba i ahanan karaa mee gibilmadaadshaan iyo inangolyaadkii miyaan doobiska amreegayigaba ku noolayn guluf yaa habayn kare gugahanad ma soo kacay ninbaa godol ku maaleeya ka gaagixinayo dhicinaya geelow lisaayo gabanada macnii odaygan daalay bay sheegaysaa maan helin gadaydii iyo wiilgayaane maan hambaynin geeraar iyo gabayadayde aan guda abaalkee ii gala abaaloo ii tara gargaar oo iga kiciya gocorka waar in raggii xoogga lahaa ama ninkii doob ahaa ee muruqiisu dihinaameeyey oo meeshii iga soo gaadhay bay tiro baaq bay isdirtameen cajabay cajiib hooyadii baa hadashay dee dhaxantaa badatay dhaxantaa badatayoo wuxuu is- garya waaq garya waaq bay tagto nin la giga iyo guuleed ayaa soo gadoodo guubaabadii helay oo soo garwaaqsaday waa raggii soo tashaday yidhi dee aynu ma garanayso raggii raggii baa baaqi maqlay raggii baa baaqii maqlay nin la gigay iyo guuleed ayaa soo gadoodo guubaabadii helay oo soo garwaaqsaday nin la gigay ayaa yidhi guuleedow heedhe gooheedu yaab le bal dhegayso gabadha bal gabadha waxaa calaacal ka baxaya ila maqal ila maqal guuleed ayaa yidhi war ma halaq ayaa kanay gabadha miyaa la qaniini nin la gigay ayaa yidhi odayguuna baa helay odayguuna baa helay guuleed ayaa yidhi waynu geeda dhiganoo tartan baynu gelaynaa guushana ninbaa hanan guunkaa inoo gee waa bal ninka inoo geeyo odaygu ila waa ninka in adeerkeele inaga weyna mar hadduu dhuldhaacay dee ha iska magaranayso ha iska tasbiixsado dee cabashadana dhegaysan kari mayno aan inagu reerkii u talino dee haa ila waxaanu ka gam imayne aynu inagu dee talada qabanno oo mid subxaanaleh cajabi cajiib haye waa yaabka yaabkii yaababuu dhala yaabka yaabkii yaababuu dhala gooraamo nimankii fadelkaa la gooyo guunkii la aadiyo geestiisa loo yaac guuleed ayaa yidhi guunkaagan jiifo way goohaysaayo hanan weyday gabadha ciilki iyo guhaaddii gam'i weynay jiifke waynu geeda dhiganoo tartan baynu gelaynaa ninka guusha helabaa hananaya gabadha hadda soo maad garan guunkii ayaa yidhi waxaan ahay nin guunoo waayo soo guntaday oo goobayay dumaroo haween gaadhi waayo gabadhaa haddaan helay adeertan waan u soo ba'ayo waan u soo hoogi gar ma qaadanayo waan u soo galaasho gacantayda mooye mid kale ma gelaysee nin la gigayow dib u noqo guuleeda waxay sugin aniga rag ii fadhiya ma tihidina reerkayga haddaad duulaan ku tihiin waynu surrannahay ha igu habsaamina buu yihi marka ha igu habsaamina war cad buu dhiib nin la gigayo guuleed midba gooni aad iyo caday baa mid goostaa midna gaaru feedha ila waana loo badheedhay rag dee saa ku tegayana maahe waa goobiyaal markaa reerkii baa lagu dul wareegayaa waa la gooraamaya meelahana lasoo food saaraynaya oo dee rag fogaanaya maaha ila xeedhaa bisile hadda soo maad gara guunkii ayaa yidhi nacabkaa igaadiyo ragga ii gabanayow waxaan helay gantaaliya garnaylada ridada dheer yaanan gawrac idinbadin dhiiggiinu gobolayn yaan idingumaadina ha igu gaafureegin haddaydan hotiyo waraan iga doonayn adeerow deyga meydkiina igala dultaga hadda soo maad garan nin la giga iyo guuleed way kala gacdoomeen nin la giga iyo guuleed way kala gacdoomeen nin waliba halkii wejigu isku beegnaa ayuu u dhaqaaq guunkiina raarti iyo guraduu la jiifaa weli guud haldhaalayga dadaw salaaxa sheekadu gurracana sheekadu gundheera sheekadu gayaxana sheekadu gan adaga sheekadu golweynaa waa sheeko gaasiran
meel adag bay taagan meel adag dadka kii waxgaradaa heleygaa ka goyn kara waa webi ganaano gudcur soo rogmaday oo maangaabma hidin karo aayar lama gembihi karo yaanu kula gadoomina kala carar go-aago godonnada ka baydho gumburaha ka fuulo gooshaa la eegta iyo goraya cawshe aargadooday ha u tegin yaanu gowska kula helin waa tala waayeel taasna markaa shurwacow saaxiib halkaas ku adigu ay halkaasay xaaladda ku biya ay soo biyo shubad adigu halkaasay ku gadaanta halkaa marka hadda inagu wax kaloo samayna garan mayna mar haddaa adigana tidhi nimankii doobabka ahana ay u soo geli waayeen oo u ducaynayna wax kale ma jira soo maa waa ducada unba ducadun baynu ku daraynaa ducadun baynu aad baad u mahadsantahay
garnaqsi ayaa ismaaciil halkaasi ka dhacay waxaanba ka helayba siduu gaashaanka u daruurto asna dhankiisa uu isu difaacay dee waxaa lagu soo doontay gurigiisii markaa nin weyn oo gurigiisa lagu soo doontay shirco waxaan filayaa inuu gartaas wax ka geli doono isna aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka kaasi wuxuu ahaa hal abuurka khaliif xirsi ismaaciil oo ku magac dheer haariye cabdixakiin shirwac ayuu waramayay maxay noo xiga saar waxaynoo xiga haatanna guddoon iyo fanaanada yurub geenyo iyo ismaaciil danan waa tahay
Laba gees kastaba sideenna gudubon gud ahaan la duco gacaliya xigaal duudkooga suray
gabar yahay kalgacal nafta wuxuu gubaa goni iyo markuu gaar kugu yahe gariyayogo
Laba gees kastaba sideenna gudubon gud ahaan la duco gacaliya xigaal duudkooga suray
gabar yahay kalgacal nafta wuxuu gubaa goni iyo markuu shab ka baxay wartaan ku helay goca shaba ka baxay
weligood galadi kama gagaxde weligood galadi kama gagaxde
goortaan ku helay gocashaba ka baxay goortaan ku helay gocashaba ka baxay
dhaqanka ku yaal roobku soo ahay guushani ku timid dananoo ku doo
dhaqankaanku yaal goobku soo ahay guushani ku timi geeyoy ku doo Hurya ayaan garab iyo inaan isa siino gacan go'aankii ahaa gole loo dhan yahay goorya ayaan garab iyo inaan isa siino gacan go'aankii ahaa gole loo dhan yahay
Weligii aan gudhin geedkii ku baxay. Weligii aan gudhin geedkii ku baxay.
gardaadino gaadhnay toogade ku gardaadino gaadhnay toogade
Weligii aan gudhin geedkii ku baxay. Weligii aan yurubgenyo iyo ismaaciil danan heestooda sideyntaas kaga nimaadno halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a sahra maxay noo xiga ismaaciilo waa sidaasi haatanna inta malaha adigu aad ka mid taha anigu ciyaaraha aad ba uma xiiseeye haddaan iraado dad badan baa laga yaaba haatan inay aada ugu soo durkeen een, dhinacii oo gaar ahaan bahdii xiisan jirto cabaaradan ba sugaysa aad iyo aad dhinaca ciyaaraha iyo haddaan fiirino axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawno koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league kulamo kale oo xiise leh ayaa caawa dhici doona kooxda real madrid waxa ay garoonka bernabeyo ee kooxdaasi kula kulmi doontaa naadiga wolfsburg ee dalka jermalka lugtii hore ee ciyaartan waxaa laba gool iyo waxba lama filaana ku soo adkaaday kooxda wolfsburg real madrid waxay u baahnaan doontaa in ay ku badiso laba gool iyo waxba si ugu yaraan ciyaarta ay ugu darto wakhti dheeri ah ama saddex gool iyo waxba si ay ugu soo gudubto wareegga xiga ee semifinalka koobka horyaalada qaaradda yurub haddii real madrid gool looga dhaliyay garoonkeeda caawa waxay shaqadeedu noqon doontaa in looga baahnaan doono ugu yaraan in ay dhaliso afar gool si ay u soo gudubto ciyaarta kale ee xiisaha badanna waa ciyaarta ka dhici doonta garoonka itixaad stadium ee kooxda manchester city halkaasi oo naadiga man city ay kula ciyaari doonto kooxda baris saint german ee dalka faransiiska lugtii hore ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda baris waxa ay ku soo dhammaatay laba gool iyo laba gool barbardhac ah man city waxay u baahnaan doontaa barbardhac eber iyo eber ama hal iyo hal ah si ay u soo gudubto ama in ay badiso haddii ciyaartu ay ku dhammaato barbardhac ka badan laba gool iyo laba gool waxaa soo bixi doonta kooxda b s g ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxdaasi david silva ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo kulanka caawa kadib markii uu seegay ciyaartii kooxdiisa ay kula ciyaartay kooxda west bromwich oo ka tirsaneyd horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska kabtanka kooxda man city visenti combany ayaa kulankan seegi doona sida uu sheegay macalin manuel belegrini kadib markii dhaawac uu soo gaaray ciyaaryahankan combany waxaa booskiisa buuxin doona ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee xulka qaranka dalka argentina iyo kooxdaasi nicolas otamendi dhinaca kalena kooxda b s g waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahan blaise matuwidi iyo david lewis oo labaduba ku maqan ganaax waxaana sidoo kale shaki weyn ku jira in ciyaartan uu safan doono ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi iyo xulka qaranka dalka talyaaniga marco vereti vereti ayaanan ciyaarin wax kulan ah tan iyo markii kooxdiisa ay afar gool iyo waxba kaga adkaatay waa afar gool iyo halay kaga adkaatay naadiga remis labaatankii bishii februari ee la soo dhaafay dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana tikidhada lagu gelayo kulanka ugu dambeeya ee kooxda lester city ay horyaalka brimier liiga kula cayaari doonto kooxda everton ayaa labadii tikid oo isku xidhanba waxaa iminka la iibinayaa shan iyo toban kun oo lacagta baanka dalka ingiriiska ah kulankaasi ayaa waxaa laga yaabaa inuu noqdo kulanka kooxda lester city lagu guddoonsiinayo koobka horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska haddii ay ku guulaysato waxaana kulankaasi uu dhici doonaa toddobada bisha mey ee soo socota kulankaasi oo ka dhacaya garoonka king power stadium ee kooxda lester city ayaa tikidhadiisa waxaa mar horeba lagu kala baxay sagaashankii daqiiqo ee ugu horreeyey kadib markii la iibgeeyey si kastaba dadka iibsaday tikidhada qaar ayaa ku sii gadaya si suuq madow ah ayadoo tikidkiiba iminka uu gaaray qiimo dhan siddeed kun oo lacagta baawunka ee dalka ingiriiska naadiga lester city oo sannadkii hore dirqi uga fakatay in loo celiyo heerka labaad ee horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska ayaa wacdaro iyo layaab ka dhigaysa horyaalka brimier liiga ayadoo kooxdani ay tahay koox ciidina aysan filaynin in ay ku guulaysato horyaalka waxay horyaalka iminka ku hogaaminaysaa toddoba dhibcood oo ay ka horrayso kooxda tottenham oo kaalinta labaad ku jirta lester city waxay u baahanaan doontaa in ay badiso saddex ka mid ah shanta kulan ee uga harsan horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi ciyaaraha isaga ayaa isugu kaayso duwe halkana ka jeedinayey bal ismaaciil iyo maxaa noo xiga idaacadeena gabagabadii ayaynu haatan sahre kusii dhownahay waxaa laga yaabaa dee dhinac ciyaaraha waynu ka nimi barnaamijyadii waynu ka nimi dadweyne badane haatan oo kale waxay nooga barteen in aynu hees yar oo dabacsan aynu kusii sagootino bal maxay nooga tagayaan ayay leeyihiin a marka haddaynu markii hore heesaha dambe unimi hees uu ku luuqeeyo shay miro dacar oo la yidhaahdo xaakim waa ilaahay haa waa sidaas oo welibana kaban lagu tumayo heestaas ayaan dhegeystayaasha isu qabanaynaa waa tahay
xamxamtay sheekada waxaan xiisa ku qabay wale xalay xogtaan helay xamxamtay sheekada waxaan xiisa ku qabay ku xaraamay jifkii jiwaay gogoshii markasuu xasuustaba sidaadii xumayseen ku xaraamay jifkii jiwaay gogoshii markasuu xasuustaba sidaadii xumayseen xaki waa ilaahay xaggiisaan xigsanaya adna goysay xadhigii ilayn dumar xisma lahayn xaki waa ilaahay anna waan xigsanayaa adna goysay xadhigii ilayn dumar xisma lahayn
codkaas shay miro dacara wuxuu gebagabo yahay idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta sahre cabdi axmed anoo ismaaciil xuseen farshara iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada ayaa nala socodsiinayey tan iyo intayn idaacadda galabta ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
ilaaxaawo idinka xasidnuu ahaayo noo bixiye xagashe xaqa lama afduube halkaadu xaglanayse aad u xeebanaysaa armo kugu xumaada xaqa lama afduube halkaadu xaglanayse aad u xeebanaysaa armo kugu xumaada xaaki waa ilaahay xaggisaan xigsanayaa adna goyse xadhigii ilayn dumar xisma lahayn xaaki waa ilaahay anna waan xigsanayaa adna goyse xadhigii
This program has come to you from the Voice of America, Washington.